bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawaday naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaalka bisha labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan magaalada kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka jubbaland ayaa waxaa habeenimadii xalay ahaa ka furmay shirka nabada iyo wadatashiga maamul goboleedyada dalka ee xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya iyadoona shirkan ugu horreynba eedayn loo soo jeediyey dowladda dhexe ee soomaaliya madaxi madaxda kala duwan ee ka qaybgalaysa shirka ayaa mid waliba waxa uu ahaa waxa uu ka hadlay qodobo dhowr ah oo ay ahay in ay dowladda dhexe ee soomaaliya hanaanka haatan ee wax u wada u yahay mid aan lagu hogaamin karin dalka soomaaliya iyadoo sidoo kalena mas-uuliyiinta meesha ka wada hadashay qaarkood ay tilmaameen in dowladda caqabada ay u aragto maamul goboleedyada qaarkood cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sheegay in shirkan uu yahay mid aayaka tashi ah xaqna ay u leeyihiin dastuurkan oo uu farayo in laga wada hadlo isigoo nasiib darro ku tilmaamay in shirka kismaayo ka furmay ee madaxda maamul goboleedyada la siyaasadeeyo
in aan u raadinno sababayn iyo justifications in la isu yimaado oo dowladgu ay yani dowladgood isu yimaadaan in aanu sababayno oo dadka u sheegno oo maaragtay xigmadayno waxa weeye in aan isu nimaadna waa dastuur dastuurka ku qoran tahay qodobadiisina waxaa yiri oo sharxay madaxweyne axmed marka inaanu cudurdaar ka bixino inaanu isu nimaadnay runtii sax maa axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha maamulka galmudug ayaa goobta ka sheegay in ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya iyo sidoo kale nabad sugidda dowladda dhexe ee soomaaliya ay isku dayeen in ay axmed gacanta ku dhigaan xabsina u dhaadhiciyaan sida uu tilmaamay waxa uuna sheegay inay ka dambeeyeen arrinkan shakhsiyaad ka tirsan dowladda balse aanu magacaabin waxa uuna tilmaamay in hagardaamo lala damacsanaa maamulkiisa sida hadalka uu dhigay
dowladda federaaalka ah way aad iyo aad baan maaragtay uga xumahay inaan meelo damqara ma rabo hoogaa yaraan meesha agteeda ka dhacay militariga yaa la iisoo adeejiyey iyo nabad sugidda inay soo qabtaan laakiin waa ka badbaaday inqilaabka usan u aha cid kastaa mas-uula ka ahaato hebel baa mas-uulka anu oran maayo laakiin waxaa nasiib daraa wax yaroo dhisan in la yidhaahdo ciidankii xoogga soomaaliya xoogga dalka iyo nabad sugidda soo qabta iyo boliiska soo qabta dumiya meesha guriga dumiya ay tafaas qaadataan madaxda dowlad goboleedyada koonfur galbeed soomaaliya iyo sidoo kale hirshabeelle ayaa qudhooda goobta ka sheegay in arrinta federaalisimka looga baahan yahay dowladda in dadka oo dhan ay gaarsiiso iyadoo aan wax caqabada lagala kulmaynin waxayna sheegeen in arrinta federaalisimka ay tahay mid ku cusub soomaaliya loogana baahan yahay in dadka la fahamsiiyo lagu cusub yahay dadku shaki waa keenaya laakiin waxa dhabtaa annaga dowladda federaalka dhismaheedii oo hadda u dambeeyey dhibaatooyin badanaa kala kulannay colaad badanaa ku kasbannay maamul aanan colaad ugu kasbani ma jirto marka dowladdii federaalka taas ku timid inay dadkii anaga noo xanaaqsanaa ayadii oo inay taas ku timid ayada haddana ay siyaalo kale ula fakerto runtii anaga arrimahaas waxaan u aragnaa inay arrimo dhibaato ku ah dalka ay tahay amni la-aanta iyo dhibaatada iyo isku socodka soomaaliya dhammaanteeda dowladuhu diyaaradaay ku socdaan haddii saaxiibkay cabdiweligaas hadduu asiga u dhulka mara moogi laakiin inta kale qof dhul maraysa naguma jirto cintaan marnaa shacabkana dhulku ku noolyahay federaalka dan baana bitay dhibaato aan anagu isu geysanay baana bitay ma ahe wax aan ku raaxaysanayno oo lekshari iyo damaashaad wax ku yimid maa qofkii doonaya oo federaalka sabab kastaba ha ahaatee niyadda ka neceb waxaa laga rabaa dhibaatooyinkii federaalka keenay in la haliyo ka shaqee is-aaminaadii soo celi oo in la is-aamino soo celi talada in la qaybsado oo aysan wixii xamar ama meel kale ku aruurin soo celi annaga hadda caasimadda annagaa ugu dhow iyo iyo iyo saaswasta haddii talada iyo dakliga iyo nabadda iyo barwaaqadu hadday xamar soo dhaafi waayaan hade xamar jeclaan mayno laakiin haddii waxna aan sheegno wax kaloo ka duwanna aan ku dhaqanno hadda saasaan iskaga daba wareegayna kulanka ayaa sidoo kale waxaa hadal ka jeediyey madaxweynaha martida loo yahay axmed maxamed islaam axmed madoobe ka oo sheegay in shirka laga filayo in ay ka soo baxaan waxay u aayaan ummadda soomaaliyeed sidoo kalena rajo wanaagsan waxa uu ka muujiyey in wax midho dhal ah ay ka soo bixi doonaan shirkaasi sidoo kale waxa uu sheegay in shirkan aan u ahayn mid dhibaato ku ah dowladda dhexe ee soomaaliya asigoo eedeyna u jeediyey madaxda dowladda soomaaliya waxaana kismaayo haatan ka furmay shirka nabadda iyo wadatashiga maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya kaasoo lagu wado in dhowaan halkaasi lagu soo gabagabeeyo war murtiyeedka ka soo baxa ayaana dib laga shaaci doonaa iyadoo laga sugayo in ay xal gaaraan goboleedyada taa oo ku aadan khilaafka kala dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya ka oo ka dhashay isqaqabsiga arrimaha qaliijka ka taagan oo dowladda dhexe ee soomaaliya hore ay ugu qaadatay go-aan dhexdhexaadnimo ah balse taasi ay kasoo horjeesteen madaxda maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ee soomaaliya xildhibaan maxamed cumar dalxa oo imaanka soomaaliyana waxa uu rajo wanaagsani ka muujiyey in shirka ka soconaya magaalada kismaayo wax wanaagsan maamay in looga baahan yahay xildhibaanada baarlamaanka ah ee labada aqal iyo mas-uuliyiinta dowladdaba inay ka fogaadaan wax walba oo ummadda iska horkeeni karaa waxa uu dalxa digniin u jeediyey qaar ka mida mudanayaasha baarlamaanka iyo wasiiro ayaga soo dhiga barahooda bulshada hadallo aan la jeclaysan waxa uuna sheegay in caqabad ay u abuuri karaan hanaanka siyaasadeed ee dowladda ay ku shaqaynayso buugashaasna uu dhigay madaxweynaha jubbaland mudane axmed madoobe kollayba asbaabta isugu tageen ayaga ay ugu magacdareen in sidii xal gaari lahaa fargufta jirta iyo isqoronsidka dhex maray dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo laftirkooda maamul goboleedyada dhexdooda wishwish fara badan ka jirta ama waxaasi hadiiba ayaga ay odayaasha ay leeyihiin waxbaan mahartay ka soo saarayna oo xal waxaa aragti ahaan marka aan usoo jeedan lahayn xukuumaddu iyadu iyadana ay kusoo dhaweyso geedsami oo iyadana berito la imaan karaan geedsamidaasi wixii ka soo baxane dowladda dhexe iyo iyaga marka ay isu tagaan wax guud ahaan urguftii iyo shaabgarashawaagii labadan ber shacmeeyey dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada in meesha ay kaga baxdo marka taasi ayaan anaga aan dadka soomaaliyeed hadalhayntooda iyo baraha bulshada markaa eegtid inta badan idin aada iyo aad arrimaha runtii aan ku haboonayn in xildhibaanada iyo qaranka ayaga ismargaan maaragtay fariimo iyo jawaabo iyo hadallo oo dad badan si kale uga faa'iidaysan kara ama fasiraad badan maaragtay inta loo yeelo kicin kara dad kale ee shucuurtooda iyo arrimo oo hadda aanan loo joogin waktigan in dib la isu xusuusiyo ee idin meesha maaragtay aan ku haboonayn ayaan dareemaynaa halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ka dalbaday mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya meelmarinta hindisa sharciyeedka la dagaalanka musuq maasuqa oo u sheegay inay usoo gudbariyeen baarlamaanka soomaaliya waxauna sheegay in haddii sharcigaasi la meelmariyo lagu guulaysan doono la dagaalanka waxaa loogu yeeray musuqa oo si adag kaga jira soomaaliya haatan dhowr jaro horena lagu eedeeyey dowladda dhexe iyo sidoo kale qaar ka mid a mas-uuliyiinta dowladda sharcigan ayaa waxaa horey usoo baasmareeyey golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya iyadoo haatan uu horyaallo baarlamaanka soomaaliya munaasabad habeenkii xalay ah ka dhacday magaalada muqdisho laguna magac daray dardargelinta taakulaynta ciidamada ayuu ka sheegay hadalkan ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu dhinaca kale ka hadlay in dowladda lagu leeyahay deymo dhowr ah oo caalamka uu ku leeyahay taasi oo gaaraysa ilaa iyo lix bilyan oo dollarka maraykanka ah waxa uu ballan qaaday in dowladda haatan qaybta uu ka yahay marka la gaaro bisha diseembar aan lagu yeela doonin wax deyna oo ay gasho marka laga reebo deymihii hore isigoona tilmaamay in qof waliba oo shaqaalaha dowladda ahna uu heli doono dhammaanba xuquuqdii uu ku lahaa dowladda soomaaliya sida uu ka dhawaajiyey ra-iisul wasaaraha
sharcigii la dagaalanka musuq maasuqa si loo abuuro guddi xor ah awood u leh inuu qof walba dabagalo soo qabta soo xero maxkamad keeno haddii lagu arko musuq maasuq sidaas daraaddeed waxaan leenahay baarlamaanka soomaaliyeed fadlan ansixiya sharciga la dagaalanka musuq maasuq maxaan ugu soo noqon la'nahay dunida maxay qasal u tahay inaan mar walba dunida tugsano ma isweydiisaan anaa dii sheegaya waxay tahay dalkeenna nasiib daro waxaa lagu leeyahay deyn gaaraysa lix bilyan oo doolar waxaana baa shacabka soomaaliyeed inay maqlaan soomaaliya waxaa lagu leeyahay lacag ku dhow lix bilyan oo doolar lixdaas bilyan oo waxaa rabaa gabdhuhu way ka naxeen laakiin inay dhegaystaan waxaan xal lahayn ma jiraan adduunka waxaa rabaa inaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan u sheego in sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanku uu ahaan doono sanad qof walba oo dowladda soomaaliya u shaqeeya ha ahaada ciidan iyo shacab ama kharash dowladda lagu leeyahay oo ay gashay labada kun iyo toddobada inuu noqon doono sanad mushaar walbana la bixiyey kharash walbana la bixiyey dowladda soomaaliyana aan wax deyn ah la gelin waxaan kuu soo celinayaa sanadka labada kun iyo toddobada haddii ilaah yidhaahdo bisha december soddon iyo kowdeeda toddoba iyo tobanka labada kun iyo toddoba iyo tobanka december soddon iyo kowdeeda haddii ilaah yidhaahdo waxaan kusoo dhammaystiri doonaa oo halkanna waa ka sheegaya haddii aad dowladda u shaqayso in mushaarkaadii aad heshay janaayo ilaa december haddii aad ciidan tahay iyo haddii aad shaqaalo tahay haddii aad ka shaqayso xafiis dowladeedna aad heli doonto lacagaha xafiiskaada uu ku socdo oo xaq u leh aada xaq u leedahay intaas waxaan ku darayaa in aanay maamulka aan anaga iyo madaxweyne farmaajo mas-uulka ka nahay labada kun iyo toddobada in aanay kharash deyn ah dalka soomaaliya ku keeni doonin madaxweynaha soomaaliya ayaa horey kaga dhawaaqay magaalada muqdisho munaasabad ka dhacdoo nuucan ahayd guddiga taakuleynta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyadoona inta badan dowladda soomaaliya haatan dhaqaalahaan ay ku tiirsan tahay danaha waa waddamada reer galbeedka ah ama beesha caalamka iyadoona inta badan soomaaliya aysan lahayn ilo dhaqaalo oo haatan ka bixi kara mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dowladda intaba hay-adaha kala duwan ee dowladda soomaaliya ayaa mushaaraadkooda waxaa bixiya hay-ado kala duwan oo dalka dibaddiisa ah ugu dambayna wararka naga soo gaaraya magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ee puntland ayaa waxa ay sheegayaan in habeenimadii xalay ahaa weerar koox xogsan ay ku qaadeen bar kontarool oo ay magaaladaasi ku lahaayeen ciidanka ammaanka ee maamulka puntland wararku waxay sheegayaan in weerarka ay ku geeriyoodeen ilaa iyo saddex askari oo ka tirsan ciidamadii barta kontarool ku sugnaa ku dhowaad toban kalena ay ku dhaawacmeen inkastoo aan lasoo sheegin waxyeelo soo gaartay kooxihii weerarka halkaasi ku qaaday goobjoogayaal ah oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen in weerarka uu ahaa mid laisu adeegsanayay hub aada u culus oo laga maqlayay xaafadaha ku dhow barta kontarool ee ku taala magaalada boosaaso oo ah halka laga galo waxaana sidoo kale la sheegayaa in ciidamo aad u fara badan oo kuwa puntland ah markii dambe ay ka qayb qaateen howlgalkaasi kooxihii weerarka goobta ku qaaday ayaa la sheegay inay magaalada ka baxsadeen warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardhayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawadii naga dhegaysanaya waa naga intaa intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaasii nabadgelyo